bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa ka mid ah konton isbitaal oo ah heerka saddexaad oo laga dhisayo qeybo kala duwan oo dalka ka tirsan shacabka ku nool ismaamul goboleedka mombaaso ee gobolka xeebta waxay soo dhoweeyeen bandowgii wadanka uu saarnaa oo meesha laga saaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliyana kulan ayay xala yeesheen subax wanaagsana dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana waxay ku beegantay ko iyo labaatanka bisha tobnaad sanadka labada kun iyo ko iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan dadweynaha ku nool magaalada mombasa ee gobolka xeebta dalka ayaa soo dhoweeyey amarkii shalay uu madaxweynaha wadanku meesha kaga saaray bandowgai habeenkii wadanka ka jiray tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii hore wakiil wareedka warbaahinta star ee gobolka xeebta maxamed cabdi bootaan oo xalay soo maray qaar ka mid a waddooyinka magaalada mombaaso ayaa warbixintan soo diray kadib markii uu madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyaata uu laalay bandowgii dalka saarnaa muddo hal sana iyo lix bilood ka badan si loo xakameeyo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban ayaa bulshada ku nool magaalada mombaasa oo habeenimada xalay aheyd la hadlayey warbaahinta star waxa ay si uun u soo dhoweeyeen go-aankaasi iyagoona sheegin ay aada ugu faraxsan yihiin madaxweynaha tilmaamada uu ku laalay bandowgii dalka saarnaa
waxaan caawa halkaan rabnaa inaan uga hambalyayno dowladda kenya oo naga qaaday bandowgii muddada dheerna saarnaa ee labada sana ah ee maxaanku rahdaa dadka guryaha ku xareeyey oo shaqooyinkii habeenkii ay qabsanayeen oo dhan ka kala xiray oo maxaanku rahdaay keenay maciishadoo adkaato waxaan ku rahdaa ii sheegay wax walba waxoogaa cariiri galay taas ayaan caawa mahad weyn ilaahay ugu noqaynaa gaar ahaan dowladda kenya oo naga qaaday bandowgii magacaygu waa cabdikhayr maxamuud oo ku nool magaalada mombasa gaar ahaan xaafadda bondeyni suuqa soomaalida ee baantaga caawada waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaa aan u soo dhowaynaynaa sida ma garanaysaa ugu wanaagsan oo bandowgii iyo rafaadkii dhibaatadii iyo lacaglaantii iyo shaqalaantii iyo arrimaha ma garanaysaa bulshadii ma garanaysa ku nooleed waddanka kenya oo isku xirneed caawa si guud oo albaabka looga furay oo tuntifo ahba sida caadi aan shaqada si caadi ahayn kusoo noqotay aad iyo aad baan u hambalyaynaa insha allahu tacaala inay khayr noo noqoto waan rajaynaynaa waxaanu soo indhendheynay qaybo ka mida waddooyinka halbowlaha u ah magaalada mombaasa afar saac oo habeenimo kadib iyadoona la arkayay qaar ka mid a dadka oo weli waddooyinkaasi dhex mushaaxaya qaar ka mid a ganacsatada suuqa marketiga ee magaalada mombaasa ayaa waxa ay sheegeen in go-aankan uu yahay mid soo nooleyn doona ganacsigii iyo socodkii ee dalka aadnay ugu faraxsan yihiin magacii waa maxamed oo loo yaqaana maxamed fashon waxaana dadka degan mombaasa oo ku shaqaysto tolitaanka shugooyinka dharka ayaan ganacsanaa tolnaa maanta aada ugu faraxsanahay maadaama la qaaday bandowgana saarnahay sanadkii lix bil inta badan aad iyo aad ayuu caruur noogu hayay cali boqor waxaan ku faraxsanahay xalay bandowgii in nagala qaaday oo alxamdu shukur rabbialcaalamiin aan aad iyo aad u soconno xalay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne madaxweyne madaxweyne kenyaata waa mahadsan tahay waad mahadsan tahay madaxweyne waad mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa guul iyo bashbash iyo barwaaqaan rajaynaynaa because of isbeddel weyn ay imaanayo haddii bandow la qaado wax walbaa furmaya haddii ganacsi ahaa lahayd haddii caafimaad ahaa lahayd haddii nolol ahaa lahayd wax walbo annagana businessman oo waxaan ku nool magaala mombasa nahay waxaan rajaynaynaa guul iyo bashbash aad iyo aadna u mahadsan tahay dowladda maanta aad ayaan ugu faraxsannahay maadaama madaxweynaha uu ka qaaday kaafiga waddanka oo dhan waa farxad aad u weyn dad badanoo masaakimiina ayaa aad ugu baahnaayeen in shaqooyinkooda ay wataan waana ku faraxsannahay waana aadaan usoo dhoweynaynaa inkastoo kaafiga uu sakurid ahaan aad uu ugu fiicnaay habeenkii tuugada aad ayay u yaraadeen laakiinse haddana insha allah waxaan jecelnahay intaas dheer in amniga uu sii adkaado insha allah waxaan hadda ku sugannahay waddada cabdinaasir rood ee magaalada mombaaso bartamaheeda ku taalla dadweynaha ku nool magaaladan ayaa waxa ay si weyn ay ugu faraxsan yihiin go'aankii uu qaatay maalintii shalay ahayd madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata ee lagu qaaday bandowga saarnaa dalka muddo hal sana iyo lix bilooda maxamed cabdi bootaan warbaahinta star
mahadsanyahay maxamed bootaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan wadanka laga dhisi doono isbitaallo cusub oo konton gaaraya kuwaasi oo heerka saddexaad ama level tree ah waxaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo amray madaxweynuhu in laga bilaabo bisha soo socota ay hirgelinta qorshahan guda gasho shalay ayay ahayd markii hogaamiyaha dalka wasaaradda maaliyadda uu ku amray in ay miisaaniyadda dhan saddex dhibic labo bilyan oo shilinka dalka ay u qoondeyso dhismaha xarumaha cusub ee caafimaadka mashruucan ayaa qeyb ka ah qorshaha istiraatiijiyadeed oo ka kooban ilaa iyo saddex iyo toban qodob oo ay dowladda dhexe ku xoojinayso horumarada dhinacyada muhiimka bulshada oo ah oo caafimaadka uu ka mid yahay si loo daboolo baahiyaha jira
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
wararka ayaa sheegaya in xalay xili dambe xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ay kulan gaar ah ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble oo khilaafku ka dhex jiray kulankaasi ayaa sida la sheegay waxaa kasoo shaqeeyay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaana kulankooda uu ahaa kii ugu horreeyay ay yeeshaan labadan mas-uul ee wadanka ugu sarreysa kadib wadahadaladii fashilmay ee horey u dhex maray wararka laga helayo kulanka xalay ayaa sheegaya inuu ahaa mid horodhaca ah salaan iyo sidoo kale wada sheekaysi ay wada qaateen labada mas-uul ee dalka soomaaliya ugu sarreysa sida lagu ballabana caawa kulan kale la isugu imaan doono si loo dhammaystiro waxyaabaha haray ee labada mas-uul ka dhexeeya wararka ayaa intaasi ku daray in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble kulankooda ay ku muujiyeen isu tanaasul kana muuqday waa isfaham iyo isu soo dhowaansho rajana laga qabo in caaway waxyaabaha dhiman ee afgaradka ah si buuxa loo dhammaystiro kulanka ay yeelanayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble waxay kaga wada hadli doonaan xalka gaarista waxyaabihii sababay khilaafkooda sida hogaanka hay-adda nisa iyo sidoo kale wasiirka amniga horey ayaa waxaa u fashilmay wadahadalo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kaasi oo uu horboodayay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor waxaana sidoo kale ee hadda la doonayaa amaba lagu dadaalayaa in labada dhinac ay xal ka gaaraan arrimaha ka dhexeeya si waxyaabaha dowladda horyaalo oo doorashadu ugu horeyso loo ambaqaado wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abuubakar ayaa waxa uu la kulmay dalka kuweydna kula kulmay madaxda fulinta agaasimaha guud iyo mas-uuliyiinta sare ee hay-adda maalgashiga iyo sidoo kale horumarinta dalkaasi waxaana uu kala hadlay sidii ay soomaaliya uga hirgelin lahaayeen mashaariic dhanka horumarinta iyo maalgashiyo kala duwan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ayaa kulan gaar ah waxa uu la yeeshay guddoomiyaha golaha maamulka sanduuqa carbeed ee horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada agaasimaha guud ee sanduuqa kuweyd ee horumarinta dhaqaalaha carbeed iyo siihayaha maamulka hay-adda guud ee maalgashiga waxaana uu ku booriyey in ay maalgashi ka sameeyaan soomaaliya una soo diraan shirkadaha waaweyn ee kuweyd dhinaca maalgashiga si ay kaga hirgeliyaan dalka soomaaliya mashaariic horumarineed oo bulshada labada dhinacba ay ka wada faa-iideysanayaan wasiirku waxa uu tilmaamay in soomaaliya ay tahay wadan dihan oo hodan ku ah kalluunka macdanta shidaalka xoolaha iyo dhulka isagu ku habboon beeraha ayna u furan tahay maalgashiga shisheeye dhammaan qeybahan oo leh iskaashi wax ku ool ah oo ay ku jiraan warshadaha korontada biyaha laga dhaliyo iyo guryaha deegaanka ee hantida maguurtada ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa dooneysa inay xiriir iskaashi la yeelato hay-adaha maalgashiga iyo kuwa horumarineed ee dalka kuweyt si ay u noqdaan bahwadaagta ugu muhiimsan soomaaliya ee xagga horumarka iyo in ay kaalin muuqato ka qaataan taageerada dadaalada horumarineed ee dowladda soomaaliya iyada oo la maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee dowladda u leh muhiimada koowaad askari ka tirsan ciidamada booliiska ee somalilan ee ka howlgala gobolka sanaag ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dilay deegaanka yube oo hoostaga magaalada ceeri gaaba wiil dhalinyaro ah oo dadka deegaanka ka mid ahaa wiilka la dilay oo magaciisa lagu sheegay maxamed siciid cabdi ayuu dhowr xabadood qeybaha sare ee jirkiisa kaga dhuftay askariga sidaasina uu isla goobta ugu geeriyooday warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababaha keenayna askariga uu dilo wiilka dhallinyarada ah waxaana wararka qaar ay sheegayaan in khilaaf uu soo kala dhex galay sidaana inanka dhallinyarada ah lagu dilay howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska ee somalilan ee ku sugan deegaanka yube ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen askarigii dilka geystay oo isku dayay in uu goobta ka baxsado dilalka ay ciidamada ammaanka u geystaan dhallinyarada ayaa bilihii lasoo dhaafay laga soo tabinayay deegaanada somalilan waxaana dhowr jeer ay ka dhaceen magaalooyinka laasa caanood iyo burco ha yeeshee askartii dilalkaasi ka dambeysay ayaa ciidamada amniga ee somalilan gacanta ku dhigeen waxaana hadda qofkii ugu dambeeyey ee dilay dhalinyaradaas ama wiilkaasi dhalinyarada ay wararku sheegayaan in laamaha amnigu ay gacanta ku hayaan ugu dambeyntiina dowladaha mareykanka ingiriiska ee faransiiska ayaa si kulul u cambaareeyey gantaal ah ay talaadadii tijaabisay dowladda kuuriyada waqooyi mas-uuliyiinta matalaya wadamadan ayaa qaramada midoobay u sheegay in xukuumadda pyongyan ay sii wado barnaamijkeeda dhanka adeegsiga hubka inkastoo ay jiraan xayiraado caalami ah oo lagu soo rogay danjirayaasha mareykanka ingiriiska iyo faransiiska ayaa tallaabada ay qaaday dowladda kuuriyada waqooyi ku tilmaamay daandaansi horleh waxay hoosta ka xariiqeen in ay soo jeedinayaan in si buuxda loo dhaqangeliyo cunuqabataynta ka dhanka ah xukuumadda pyongyan warkii aa kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari waa inaga intaas anigoo faadma ayaa soo jeedinayay waxaa farsameynaya yuusuf intaanu warkan warka xiga ku kulmayno nabade